degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa sanadihii ugu dambeeyey laga dareemaya horumar muuqdo oo dhanka waxbarashada taas oo si weyn u saameysay nolosha bulshada deegaanka gaar ahaan dhalinyarada iyo ardayda iskaashi u dhexeeya bulshada deegaanka iyo maamulka degmada iyo hay-adaha samfalka ayaa horseeda in la dhiso iskuulo cusub lana dayactiro kuwo horey u jiray iyada oo sidoo kalena la kordhiyey tirada macalimiinta iyo agabka waxbarashada loo baahan yahay tani waxa ay fursad waxbarasho siinaysaa boqolaal caruur ah oo horay aan u helin fursad waxbarasho oo rasmi ah qaar ka mid a barayaasha wax ka dhiga iskuullada ku yaala degmada doobley ayaa ka hadlay horumarka dhanka waxbarashada ee muddooyinka ugu dambeeyey laga sameeyey degmadaas iyago cabdulaahi xasan ka mid ah barayaasha degmada doobley waxaan rajeynayaa waxbarashada markaan u barbardhignaa sanadadiiaan soo dhaafnay iyo hadda farqi weyn baa u dhexeeyaa oo xagga kobaca waxbarashada kor bay u socotaa taasna waxaan dhihi karaa waxaa sabab u ah waxbarashada muhiimadeedii oo hadda bulshadii ay fahantay waxbarashadii oo wiil iyo gabarba la waxbarahayo iyo degmada maamulka iyo dhammaan bulshadii oo isku xiran ayaa waxbarashadii muhiimadeeda fahantay sidaa darteed waxbarashada degmada kor bay u kacahay waxbarashada loo aaday waxaa dhici jirtay xaafada qaarkood inay aada uga fogeed saa darteed ay dhibaato iyo culeysku keeni jirtay waalidiintii inay meeshaa aadka uga fog inay cunug yar u taxaabaan marka maadaama hadda degmo meel xaafadihii laga hirgeliyey goobo waxbarasho oo cunugii iyo gurigii iyo waalidkii intaba ay iska warqabi karaan oo aada u dhow taas ayaa keentay marka waxbarashada inay kor aad iyo aad ay u kawacdo marka taasna fursad ayay abuurtay oo waalidiintii inay ku dhiiradaan cunugii inay goobta waxbarashada oo ku dhow ay geeyaan
magacaygu waa cabdiraxmaan qoran ibraahim waayahan dambe goobaha waxbarashada aad bay ugu soo bateen magaalada magaalada xaafadaha ku yeelaan xaafada iskuul ku yeelin inuusa jirin dhammaantood waxaa ku yaala iskuullo marka taasoo ay keentay inay bulshada ay fahantay muhiimadda ay leeda waxbarashada sidoo kale waxaan ugu mahad celinaya taasna waxaan ugu mahad celinayaa cid walba oo ka qayb qaadata waxbarashada aad baan ugu mahad celinayaa haddii ay tahay maamul haddii tahay bulshada hadday tahay ardayda iyo waalidiinta mid ugu horeysa ardayda waxaan ugu baaqiyaa in ardayda ay goobaha waxbarashada ay tagaan oo ka faa'iidaystaan waxbarashada waalidiintan waxaan ugu baaqayaa inay dhiirigelin ay u sameeyaan ardayda degmada doobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool kumanaan caruura kuwaas oo gaaray xilliga waxbarashada inkastoo aysan badankood helin fursad waxbarasho hase yeeshee hadda waxaa muuqata ay fafaalo ka duwan tii hore maadaama iskuullo badan laga hirgeliyey magaalada gudaheeda